ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol afartan iyo siddeedaad oo xidhiir ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro gallaaftay nolosha askar badan ka fulisay burkina faso dagaalada ka socda gobolka amxaarada oo u jihaystay dhanka adis ababa etoobiya oo iskaashi la xidhiira arrimaha amniga iyo badda la samaynaysa bakistan wiil dhallinyaro ah oo ku baaqay in la diiwaangeliyo xasuuqa yahuudu ka wadaan jiida ghaza ka hor inta aan laga tirtirin baraha internetka iyo dowladda ruushka oo hanjabaad u jeedisay dalalka reer galbeedka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol afartan iyo sideedaad oo xiriir ah welina ciidanka yuhuudda waxay wadaan gumaadka ka dhankaa dadka muslimiinta warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder magaalada ghaza ayaa maalinkii boqol afartan iyo sideedaad oo xidhiidha martigelinaysa dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda waxayna silsilado duqeymaha ka dhacayaan koonfurta waqooyiga iyo bartamaha jiida ghaza halkaasoo ay yuhuudda arxanlaawayaasha ku gumaadayaan maatida reer ghaza oo u badan dumar iyo caruur dhanka kale magaalada khanyonis waxaa ka dhacaya dagaallo xoogan oo lagu dhigbixinaya ciidamada cadowga yuhuudda aan ku horeyna duqeymaha yuhuudda ay ka wado marinka ciidamada yuhuudda waxay duqeeyeen guri ay degan yihiin qoys shacaba oo ku yaala deegaanka shawka ee magaalada rafax waxaan halkaasi ku shiiday qaar badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa guriga halka ay dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale guri ku yaala bariga magaalada rafax ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen waxaana ku shiiday dhowr qof oo ka mid a dadkii deganaa guriga halka ay dhaawacmeen qaar kale duqeyn midaa la mid ah ciidamada yuhuudda waxay ku beegsadeen goob ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah waxaan halkaa ku shiiday shan ruux halka ay dhaawacmeen saddex kale madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen koonfurta magaalada ghaza iyadoo sidoo kale diyaaradaha yuhuudda duqeeyeen madarse ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala deegaanka xamed ee waqooyiga magaalada khanyonis waxaana lagu dilay saddex ruux oo ka mid ah dadka barakacayaasha iyadoo lagu dhaawacay tobanaan kale dhaawacyadii iyo shuhaadadii ayaana la geeyay isbitaalka shuhadaa ul aqsa ee magaalada dirilbalaax halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad duqeyn baa limaayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku bartilmaameysadeen guri ay deganaayeen dad falastiiniyiinna oo ku yaala muqayimka alburej ee bartamaha jiida ghaza waxaana ku shiiday duqeyntaasi lix ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kale magaalada deerilbalax ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda u adeegsadeen madaafiicda goobta iyo diyaaradaha dagaalka waxaan halkaasi ka geysteen xasuuq aan loo meeldayin iyagoo baabiye dad badan oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobaha la begsaday madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen dhulbeereed ballaaran oo ku yaala deegaanka beet xanuun ee waqooyiga magaalada ghaza waxaana ku shiiday saddex ruux oo falastiiniyiin ah waxaana dhaawacmay tiro kale waxay sidaasi la mid ah madaafiicda goobta ku beegsadeen yuhuudda waddada saruur ee deegaanka sahiil ee bariga magaalada khanyoonis dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay duqeyn kale oo ka dhacday muqayimka jabaaliya ay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku dileen labaatan ruux oo falastiiniyiin ah iyagoo ku dhaawacay lix iyo toban kale wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza ayaa sheegayso in ciidamada yuhuudda ee afartan iyo sideeddii saac ee lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan lix iyo toban xasuuq wuxushdhimo ah waxaana ku shiiday in ka badan boqol sagaashan saddex ruux oo u badan haween iyo carruur aan waxba galabsan halka ay dhaawacmeen tiro gaaraya sagaal boqol iyo labaatan kale waana xasuuqii ugu darnay toddobaadkan ka dhaca marinka khaza waxaa dhanka kale soo badanaya carruurta iyo haweenka u dhimanaya gaajada ka jirta marinka khaza waxaana isbitaalka kamaal cadwaan oo ka mid ah isbitaalladay hoyga ka dhigteen dadka barakacayaasha ku dhintay carruur fara badan oonaan helin wax ay cunaan ugu yaraan saddex iyo toban carruur oo ku sugnaa isbitaalka ayaa u dhimatay baahi daraaddeed waxayna wasaaradda caafimaadka ee jidda khaza sheegtay in sidoo kale ay dhinteen sideed carruur oo ku sugnaa isbitaalka oo aanan loo helin wax ay cunaan dadka ku sugan jidda khaza ayaana guud ahaan wajahaya xaaladda aada u liidataa dhinaca kale waxay ciidamada yuhuudda xoogugale ka geysteen deegaano dhowra oo ku yaala daanta galbeed waxayna halkaasi ku dhibaatayeen falastiiniyiintii deganeed halkaasi iyagoo sidoo kale burburiyey guryo badan oo ku yaala deegaanada ay weerareen sidoo kale waxay dhulka la simeen goobo ganacsi oo tiro badan ciidamada yuhuudda xoog ku galay magaalada ramallah ee daanta galbeed waxay ku dileen galbeedka magaalada wiil dhalinyaro ah waxaana uu weerarkan xoogan dhacay habeennimadii xalay isla habeenkii xalay ciidamada yuhuudda waxay weerareen laba deegaan oo ka tirsan magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxay sidoo kale weerareen ciidamada yuhuudda deegaanka bani naciim ee dhacda bariga magaalada alqaliil waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo ay ku beegsanayaan dadka maatida ee reer khaza waxayna ku dhibaateeyeen haweenkii iyo carruurtii deganaa halkaasi geysta kale ciidamada muqaawamada ayaa fuliyay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay weeraro xoogan oo beegsanaya ciidamada yuhuudda iyo aanan lahayn khibradda caskariga waxaana laga dilay yuhuudda tiro aad u badan oo ciidamo ah halka laga dhaawacay kuwo kale waad u fara badan goob isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen askarta muqaawamada waxaan halkaasi lagu dilay tiro aad u badan oo askar ah halka laga dhaawacay kuwo kale waxaana lagu burburiyey howlgalkan gawaadhi badan oo ay leeyihiin ciidamada cadowga yuhuudda deegaanka alqaraar ee duleedka magaalada khanyoonis ciidamada muqaawamada iyo askarta yuhuudda waxaa ku dhex maray iskoorimaad xoogan oo khasaare baxadle dhabarka loogu saariyey yuhuudda tiro askar ahna halkaasi looga dilay iyadoo looga dhaawacay tobanaan kale saldhigay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bariga magaalada khanyoonis ciidamada muqaamada waxay ku garaaceen hoowiye waxaana halkaasi lagu burburiyey gawaari badan waxyeello xoogan ayaana soo gaaray qaar ka mid a askartii ku sugneed saldhigaasi sidoo kale dagaalo foolka foolla oo laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay magaalada khanyoonis ee koonfurta jidda khaza waxaana halkaasi looga itaal roonaaday yuhuudda khasaare ayaana lagu gaarsiiyey waxayna u qeybsameen dhimasho dhaawac iyo wax carara khasaaraha yuhuudda ku gaaraya furmaha dagaalkii khaza waa midii ugu darneyd ee soo marta tan iyo markii la aas-aasay xukuumad ku sheega yuhuudda waxaana dagaalka khaza looga dilay askar badan waxaana looga dhaawacay kuwo kale iyadoo sidoo kale uga baxeen lacago balaayin doolar ah gawaarida gaashaman iyo diyaaradaha yuhuudda ayaana waxay noqdeen kuwo ay ciidamada muqaawamada si fudud u qarxiyaan iyagoo adeegsanaya gantaalada ay farsameeyeen dagaalyahanada muqaawamada sida gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana uu qiimihiisa ku fadhiyaa shan boqol oo dollar waxayna u adeegsadeen burburinta gawaarida gaashaaman sida gaariga mikraaf gaariga mikraaf ayaan ah gaari ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda waxayna u adeegsadaan burburinta iyo duqeymaha madaafiicda waxaana uu qiimihiisa ku fadhiyaa afar milyan oo dollar waxaana lagu beegsadaa gantaalka alyaasiin oo aan qiimihiisa ku sheegnay inuu yahay shan boqol oo dollar
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali in ka badan soddon askari oo ka tirsan dowladda burkina faso ayaa lagu dilay weeraro ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen gudaha dalkaas wararka ka imaanaya dalka burkina faso ee dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ay fuliyeen weeraro culus oo khasaare lixaada lagu gaarsiiyey askarta xukuumaddaas ilaa iyo afar weeraro cagmarin ah ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askarta xukuumadda waxaana mid weliba oo weeraradaasi ka mid ah lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda burkina faso weerarka koowaad waxay mujaahidiinta ku qaadeen laba bor kontarool oo ay askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin deegaanka diima ee dhaca wilaayada kaaya ee gudaha dalkaas waxaana weerarkan lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan askarta burkina faso war ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqah ayaa lagu sheegay in weerarkan xasmiinta ah lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan askarta burkina faso halka ay mujaahidiinta kusoo furteen laba qori oo r b g ah hal bekema sagaal qori oo ak forty seven ah iyo koob iyo toban mooto oo xirada u yiilay askarta la weeraray sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku ekeeyey fariisina askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin deegaanka liyu ee dhaca wilaayada baanfoora ee dalka burkina faso waxay mujaahidiinta weerarkan ku dileen ugu yaraan lix ka mid ah askarta xukuumadda burkina faso waxay mujaahidiinta weerarkan ku dileen lix askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso waxaana lagu soo furtay laba qori oo ak forty seven ah iyo agabyo kale oo militari weerarka kale oo cagmarin ah ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen fariisina askarta burkiiniyiinta ku leeyihiin wilaayada kongozi ee gudaha dalkaas weerarkan waxaa lagu dilay toban askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso waxay mujaahidiinta kusoo furteen hub iyo gaadiid iyo agabyo militari waxyaabaha lagu soo furtay weerarkan waxaa ka mid ah saddex gaari oo kuwa dagaalka ah diyaarad aan nooca duuliyaha lahayn toban qori oo bekema afar qori oo r b g ah lix iyo labaatan qori oo ak forty seven ah waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen lix iyo soddon mooto oo xirada u yiilay askarta xukuumadda burkina faso iyo keydadkii hubka ee saldhigga u taalay weerarka afraad ee ugu dambeeyey waxay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika ku qaadeen saldhigga askarta xukuumadda wagaduugu ku leeyihiin mandiqada irna ee dhaca gobolka faanbo ugu yaraan saddex ka mid ah askarta xukuumadda ayaa lagu dilay weerarkan iyadoona ay mujaahidiinta kusoo furteen laba qori oo ak forty seven ah iyo laba mooto oo ay lahaayeen askarta la weeraray weeraradan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xukuumadda burkina faso ay xasuuqyo ka geysteen gudaha dalkaas ay ku dileen in ka badan laba boqol iyo labaatan ruux oo rayid ah dhinaca kale dagaalada ka socda gobolka amxaara ayaa u jihaystay magaalada caasimadda ah ee adisababa dagaalo culus oo lagu riqimay oo u dhexeeya jabhadda amxaarada ee faano iyo ciidamada dowladda etoobiya ayaa ka socda dhowr jiho oo dhacda gobolka amhara iyadoona markaan uu dagaalka u muuqdo mid kusii wajahan dhanka iyo adisabab ah oo caasimad u ah itoobiya dagaalada ugu xoogan ayaa iminka ka socda duleedka magaalada bahardahar ee xarunta u ah gobolka amxara waxaana halkaas isku haya ciidamo aad u hubaysan oo kala taabacsan jabhadda faano oo iyadu sheegtay in lagu duulay deegaankeeda khasaare lixaad leh ayaa lasoo warinayaa inay dhinacyada isku geysteen sidoo kale dagaalo culus oo lafajabis ah ayaa laga soo warinayaa degmada dejan goonjam oo ku taala wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka adisabab ah iyo bahardaar dagaalkan dambe ee ka qarxay magaaladan ayaa u muuqda mid furinta usoo raray dhanka iyo caasimadda etoobiya warbaahinta taabacsan jabhadda amxaarada ee fano waxay sheegeen in dagaalada ka socda gobolka ay ku dileen adiso mohamed oo ah taliyii haystay qaybta ciidamada abey oo ka howlgalayay goonjam waxayna sidoo kale jabhadda amxaarada ee fano baraha internetka ku faafisay sawirka sarkaalkan geeska kale dowladda xabashada etoobiya ayaa bakistaan kala hadashay isbahaysiga dhanka amniga iyo badda safiirka dowladda etoobiya u fadhiya dalka bakistan jaamac bakar cabdalla ayaa sheegay in taliyaha ugu sareeya ciidamada badda ee bakistan ninka lagu magacaabo nafiid ashraaf ay kulan wadajir ah oo gaar ah ku yeesheen magaalada islaamabad ee caasimadda dalka bakistan kulankaasi ayaa lasoo warinayaa in labada mas-uul ay kaga hadleen sidii ay u yeelan lahaayeen heshiis dhanka amniga iyo badda ah safiirka dowladda xabashada etoobiya u fadhiya safaaradda islaamabad ayaa sheegay inuu taliyaha ciidamada badda ee bakistan la gorfeeyey sidii iskaashigaas u hirgeli lahaa safiirka xukuumadda adisababa ayaa taliska ugu sareeya ciidamada badda ee bakistan nafiid ashraaf uga warbixiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladdiisu la gashay maamulka somalilan wuxuuna sheegay in heshiiskaas badeed uu ahaa mid gebi ahaanba waafaqsan waxa ugu yeeraan xeerka caalamiga ah kulankan ay yeesheen labada dhinac ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda etoobiya ay si weyn u baadigoobayso dadaal badanna ku bixinayso sidii ay u dhaqangelin lahayd heshiiskii burcadnimada ahaa ee ay la gashay madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan shirarka waayadan dambe ay waddo ayaana ah mid taageero ugu raadinayso heshiiska boobka cadka ahaa kadib markii ay si weyn uga hor imaadeen ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa hanjabaad culus u jeedisay dowladaha reer galbeedka madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin ayaa hanjabaad u diray reer galbeedka intii uu jeedinayay khudbadii sanadlaha aheyd ee loo jeediyay golaha kala duwan ee waddankaas faladimir putin ayaa dowladaha reer galbeedka ku eedeeyey inay garab siiyeen dowladda ukrein oo uu dagaal xoogan kala dhexeeyo putin oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in reer galbeedka ay had iyo jeer ku guda jiraan sidii loo kala dhantaali lahaa ruushka waa inay ugu dambeyntii fahmaan inaan haysano sidoo kale hub haddana waan uga celinayaa waxaan haysanaa hub gaaraya bartilmaameedyada dhulkooda ayuu yidhi madaxweynaha dalka ruushka ninka lagu magacaabo faladimir putin sidoo kale faladimir putin ayaa soo hadal qaaday kubiiritaanka finland iyo sweden ay ku biireen xulufada neto finland waxay xuduuduleed dheer la leedahay ruushka taasoo dhirirkeeda uu gaarayo kun saddex boqol iyo afartan kilomitir kobaca dhaqaalaha ruushka waa in loo bedelaa korarka dakhliga dadka ayuu yidhi faladimir putin oo shaqaalihiisa ugu baaqay inay kor u qaadaan miisaaniyadda ruushka marka la gaaro sanadka laba kun iyo soddonka celceliska rajada nolosha ruushka ma ahan saddex iyo toddobaatan sano marka la gaaro sanadka laba kun iyo soddonka ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey madaxweynaha ruushka faladimir putin goondiskan ka soo baxay ruushka oo hogaamiye odayga lagu magacaabo faladimir putin ayaa kusoo aadaya iyadoo dagaalka ruushka ee ukrein uu galay muddo sannado ah kaas oo hadda aan muuqan wax natiijo ah oo laga gaaray dagaalka
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda dalka morocco ayaa ku baaqay in la diiwaan geliyo xasuuqa yahuuddu ka wadaan jiida ghaza ka hor inta aan laga tirtirin baraha internetka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax waa wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdulaahi wuxuu ka soo jeedaa dalka morocco isagoo ka qaybgalaya barnaamij furan oo qadka internetka ah oo ka baxa kanaalka shuun islaamiya ee youtube-ka ayuu soo jeediyey talo muhiim ah oo ku aadan xadgudubyada yuhuudda ee jiida khaza wuxuu soo jeediyey cabdulaahi in la helo dhalinyaro muslimiin ah oo kaydisa islamarkaana diiwaan gelisa guud ahaan tacadiyaadka yuhuudda ee khaza maadaama ay suuragal tahay in dagaalka kadib ay baraha internetka guud ahaanba tirtiraan maadooyinka muuqaalka ah ee la xiriira gaboodfalada xanuunka badan ay geysanayaan yuhuudda tani waxay faa'iido u leedahay jiilasha dambe sida uu tilmaamayo cabdulaahi si loo ogaado loona diiwaan geliyo waxa gaaray dad ka mid a walaalaheena wakhti ka mid a wakhtiyada taasoo ka qayb qaadanaysa dagaalka xagga wacyiga ah ee loogu xusul duubayo in muslimiinta lagu dareensiiyo wejiga dhabta ee yuhuudda iyo nasaarada
walaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
أنا عبد الله من المغرب أنا متابع لقناتك أخي مصطفى أتمنى تكون أحوالك بخير الحمد والمشاهدين لله أنا بدي يعني أطرح نقطتان نقطة عن غزة ونقطة عن بلداننا المسلمة أول نقطة يعني من ناحية غزة أظن أنه لازم علينا يعني هذه أن هذه الفيديوهات التي ننشرها ليس فقط أن ننشرها ونتركها لازم علينا أن نعمل يعني مثل داتابيس لأنني أرشيف.
أنا أرى بح... آه، نعم آه.
أرشيف لأنني أنا أرى أن بعد هذه الأحداث يعني ويعني ح- بعد أن يعني آه، تنطفئ الشرارة قليلا ناس ستنسى هذه الشركات هذه لا هذه شركات السوشيال ميديا آه، ميتا ويعني سناب شات وغيرها واتساب وكذا أظنهم أنهم سوف يبدأون في عملية المسح أو على آه.
الأقل إخفاء إخفاء هذه الفيديوهات يعني كما يعني جوجل تعمل لبعض الروابط عندما يكونون تكتب شيء ويكون رابط مم.
اكس اكس مثلا على موضوع اكس في توب سيرش يعملون له ب... حتى ان لم يحذفوه يعملون له اخفاء يعني يجعلونه في ما- اخر نعم.
صفحات ustaad mustafe oo ah maamulaha kanaalka shu'un islaamiya islamarkaana qabanayay barnaamijka furan ayaa isagoo xoojinaya tala soo jeedinta wiilka marookaanka ah wuxuu tilmaamay inay xaqiiqo tahay in shirkadaha internetka ay tirtiraan maadooyinka caddaynaya gaboodfallada loo geysanayo muslimiinta waxa uu tusaale usoo qaatay in shirkadaha youtube-ka facebooka iyo twitter-ka ay gebi ahaanba tirtireen muuqaaladii ka turjumayay gaboodfaladii ruushka iiraan iyo nusayriyada ay ka geysteen toban sano ka hor dhulka shaam welina ay sii wadaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay inuu isweydiiyey bal inay jiraan dhalinyaro muslimiin ah gaar ahaan filistiiniyiin ah oo ku nool dibadda kuwaasoo diiwaan geliyey arrinkaasi maadaama reer falastiin ay yihiin aqoon-yahano arrimahaasi aada ugu dhuundaloola kaydka loo baahan yahay ayuu ustaad mustafa sheegay inuu yahay mid diiwaan gelinayo dhacdooyinka iyo taariikhahooda keliyana aanu ahayn in haldiskayaal lagu buuxiyo muuqaalo isku dhex yaacsan مصداقا لكلامك آه، اليوتيوب وفيسبوك وتويتر مسحوا أرشيف الثورة السورية منذ عامين تقريبا أو ثلاثة كل الفيديوهات التي نعم.
تثبت جرائم ال- بشار الأسد وإيران وروسيا حذفوها بالكلية وأنا أنا أنا والله كنت بفكر من حوالي أسبوع هل توجد جهة من اخواننا الفلسطينيين وهم على فكره ناس يعني كثير منهم عندهم علم ودرايه وعندهم امكانات في اوروبا وفي امريكا وهنا وهناك هم طبعا في خارج اللي خارج فلسطين اكثر من اللي في الداخل بالمناسبه فقلت اكيد اكيد لازم يكون عندهم مؤسسات او جهات توثق هذا الامر وتقوم بعمل ارشيف و... وارشيف محترم مش مجرد فيديوهات ترمي في هارد ديسك نعم.
لا ارشيف وك... ووصف الاحداث وتوثيق فانا معك في هذه النقطه لانه فعلا آه، مش متوقعين انه يحصل ده, ده اكيد هي...
kaydinta dhacdooyinka ayaa ah shaqo muhiim ah marka laga hadlayo bahda warbaahinta mana kuusii jirto xilligan oo uu socdo dagaal adag oo dhex maraya islaamka iyo yuhuudda oo taageero ka helaya reer galbeedka سني صغير يعني مقارنة للأسف عندي س- 19 سنة يا عم وكنت ده يعني انت أسمع ده انت كان زمانك قائد جيش يا عم لو كنا في في في زمن حلو إن كده.
شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك أسأل الله الله فيك.
أن يصلح أنا مهم.
وأنا يعني كنت آه، دائما أرى يعني مشاكل في مصر يعني تدليس الإعلام المصري أنت تعلم ولا لم أكن أعرف ماذا حدث يعني في 2011 بحكم أني كنت صغير كنت أبحث لكن آه، لا توجد فيديوهات أنا أت- أستغرب كيف الإنترنت كبيرة جدا ولا توجد فيديوهات فيديوهات أوكرانيا في كل مكان مم.
وفيديوهات يعني عن العرب والعراق لا توجد وفيديوهات الجيش فإذا الصهيوني أشهد- موجودة كل الفيديوهات المنشورة ضد المسلمين حتى الفيديوهات اللي هي متعلقة بالثورة السورية اللي هي ضد ال- يعني اللي هي مع اللي هي أصلا تشوه الإسلام أو فيها مشكلة أو كذا دي سايبينها يعني مش ما حذفوهاش فعلاً.
نعم ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وقدري من أمسي الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرف